جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinku gahenana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo cadowga allah khasaare lagu gaarsiiyey ka fuliyey gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga ah ee wilaayada looga dhawaaqay la qaadatay ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaasi maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa guddi wasiiro ah u magacaabay sidii maamulkaasi aqoonsi buuxa uga heli lahaa dowladda xabashida etoobiya in ka badan boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay mashruuc baaritaan iyo daawooyin lacaglaan ah oo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ka samaysay deegaan ka tirsan degmada afmadow ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiiniha u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka ceel bashiir ee wilaayadaasi taliska kufaarta afrikaanta ayaa bandow kusoo rogay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada jawla ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waa duurnimo jimcada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo cadowga allah khasaare lagu gaarsiiyey ka fuliyey gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo daacad u ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya kaasi oo ku yaala deegaanka burhajey oo ah deegaan hoostaga degmada taagaabo ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo saldhigga ku dhex taalay mooto iyo teendhooyin murtadiinta uga dhex dhisnaa xerada ayaa halkaasi ku gubtay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaalkaasi kusoo qanimaysteen agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka ilaa saddex qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin deegaanka nomber konton ee shabeellada hoose waxaana ku dhaawacmay ilaa saddex askari oo uu ku jiray murtadkii haystay isbaarada oo lagu magacaabo baafo wilaayada jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga ah ee wilaayada looga dhawaaqay la qaadatay ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa degmooyinka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe si habsame leh ugu socota xamladii magaceedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo bulshada laga wacyigelinayo waxyaabahaanu ku wanaagsaneen shareecada islaamka sidoo kalena lagu barayo dhaqanka suuban ee nafartay diinteenna islaamka xamlada waxaa qayb ka ah kulamo lala qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada shalay mas-uuliyiinta wilaayada waxa ay la kulmeen guud ahaanba ganacsatada degmada jilib rag iyo haween ugu horeyn sheekh cumar xayaakallah waxa uu wacdiyey ganacsatadii ku sugneed halkii uu kulanka ka dhacayay nabigu salallahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay hadday wanaaggu uu yaraado oo xumaatadu ay badato waa laydin halaagayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waxaan u baahan nahay ummaddu inay isxilqaanto ku raaligelin ilaahay lagu raaligelinayo jalla wacala uma adigoo doonaya inaad noqoto diiwaanka lagugu qoro dadka mu'miniinta ee saalixiinta ee qayuuriinta ah ee muslixiinta ee waddadii nabiga qaaday calayhi salaatu wasalaam sifadii ummadda nebi maxamedna qaatay ammaantiina qaatay adoo taa rajaynaya kun aamira maxaa amaara imaarada ka mid a hadda intan meesha fadhida waa ganacsato waxaa ka mida wanaagga la farayo maalan farmasi baad joogtaa amba waxaad haysaa cunto mataqaana ayaad gadaysaa waxaa lagaa rabaa inaad shayga dheydkiisu dhacsan intaan wilaayo ku iman qof islaami ku iman aad meelgeliso iska dhigto ilaahay baa ka badan ku siin doono ku deeqi doono jalla wacala intaasi kadib ganacsatada ayaa la faraya awaamiir qayb ka ahayd xamlada waxaa lamid a waxyaalaha mamnuucaadka ah dharka ansixdarrada lagu buufiyey dharkaa ka mida sumacyadaa ka mida daahyadaa ka mida waxyaalaha xamlada ay xambaarsan tahay ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah ashyaada ay ku buufsan yihiin astaanta gaalada iyo muqtadiyiinta waxaa ka mid a ashyaada laysku caddeeyo iyaguna waa mamnuuc iibintooda iyo iibsashadoodaba waxaa ka mid a iibinta waxyaabaha dhacay raashin ha noqdo ama alaab kale ha noqdo ama dawo ha noqdo waxaa la mid a waxyaalaha mamnuucaadka ah timajaridda aan waafaqsanayn shareecada islaamka
gabagabada kulanka ganacsatada ayaa dhankooda waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ma hadda alle kadib waxaa u mahadcelinaa xarakata shabaab almujaahidiin oo ku dadaalaysa dadkan badqabkiisa iyo ummadda sidii loo tawjiihin lahaa gacanna kula dagaalamaysa cadowga waa qaadanay waxay naloo soo jeediyey alamru bilmacruuf wannahi can ilmunkar waa nalaga waciyey alwalaa walbaraa waa nalaga waciyey waxyaabaha hadda laga nalaga manciyey oo ay soo jeedisay walaayada xarakadana kasoo baxay sida telefoonada waaweyn internetka mukhaadaraadka maraq digaaga diishashka bacyaha dharka anshaxan iyo ashyaada kale alaabta la isku caddeeyo timajaridda sawirada anshaxumada waxaasoo dhan nala maciyey waa qaadanay inaan iska reebno insha allah hadduu ilah yaraha ganacsato haddaan nahay inaan alaabtaas joojino ayaan ballan qaadaynaa waana qaadanay waana dhaqangelinaynaa insha allahu tacaala diin ahaanaan u qaadanay wilaayadana oo ku mahadsan tahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada waxaa sii socon doona kulamada lala qaadanayo bulshada iyadoona sidoo kale ay dhici doonaan nadwooyin iyo muxaadaraad loo qabanayo bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid dhuubow maamul goboleedka ashadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa guddi wasiiro ah u magacaabay sidii maamulkaasi oo aqoonsi booxa uga heli lahaa dowladda xabashada itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya warbixin uu daabacay wargeyska addis standard ee ka soo baxa dalka etoobiya ayaa ciwaan looga dhigay somalilan oo dhistay guddi heer wasiiro ah oo u xilsaaran aqoonsiga waxaana lagu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin heshiiska xaaraanta ahaa ee kowdii januari dhex maray abiy axmed iyo murtad muuse biixi wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee maamulka hardada ah somalilan ayaa shaacisay in tallaabadan ay ku soo dhiseen guddiga cusub ay tahay mid muhiim u ah aqoonsigooda ay ka doonayaan etoobiya kowdii januari labada kun afar labaatanka etoobiya iyo somalilan waxay kala saxiideen heshiisii safgarad ah oo etoobiya u oggolaaday inay qayb ka helaan badda cas si ay somalilan iyadan u hesho aqoonsi caalami ah waa nuqul ka mid ah qoraalka warbixinta uu daabacay saxiifadda the standard sidaa daraaddeed maamulkan shaaldirarka ayaa isku dayaya inuu dardargeliyo siduu etoobiya ugu gacangelin lahaa qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya isagoo ku hami weyn helitaanka ictiraaf hubanti la'aan ah waxaa gebagabadii warbixintan lagu sheegay in etoobiya aysan ilaa iyo hadda caddayn halka uu marayo heshiiska boobka badda iyadoona xitaa maalmihii u dambeeyey ka gaabsatay soo hadalqaadidda xilliga la qorshaynayo dhaqangelintiisa iyo hanjabaadihii qaar ay hawada soo marin jirtay mahadsanid abusheyba in ka badan boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay mashruuc baaritaan iyo daawooyin lacag laan ah oo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ka samaysay deegaan ka tirsan degmada afmadow ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wafdigii ka socday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee gurmadka daawada iyo xamlada dacwatu ilalah waday ayaa dhowaan safar la xiriira socdaalkooda shaqo waxay ku gaareen deegaanka weelmaarow ee dhaca duleedka degmada afmadow ujeedkuna wuxuu ahaa inay howlo kala duwan oo isugu jira mashruuca daaweynta jasad ahaaneed iyo mida dacwada uga sameeyaan halkaasi ibraahim buulle reeweelmaaro ah sibrofalksiin afar iyo toban xaba soosii ombarosol toban xaba soosii metero afar iyo toban soosii
halkani waa deegaanka weelmaarow ugu yaraan boqol qof ayaa ka faa'idaystay deeqdan baaritaanka iyo daaweynta lacag la'aanta ah kuwaasoo si diiran u soo dhoweeyay gurmadka una duceeyey walaalahooda mujaahidiinta ilaahay baa ku mahadsan magacyadu waxaa la yidhahaa maxamed waxaan joogaa weelmaaro degmada afmadow walaalay baa noo timid waxay noo keentay daawo nin yar nin weyn saqiir kabiir nise iyo rijaal intaba waa la qaatay oo lacag la'aan ilaahay baa ku mahadsan nabadgelyana waan haysannaa ilaahay baa ku mahadsan maanta dareenka dadka ka waran adeer farxad baa taalla farxad baa taalla wakaa farxad baa taalla leelkadadka dhan waa isu wax ka maqan ma leh deegaanka dhan waa isu macal xoolalaydu waa imaatay maashaa baadiyaa laga imaaday marka nabadgelyaasi wanaaggaasaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta gacantooda kor allah ka dhigo kor allah ka dhigo kor allah ka dhigo insha allahu tacaala bismillaah alxamdulilaah maanta waxaan joognaa waxaan joognaa weelmaaro degmada afmadow daawaana la siiya lacag la'aan alxamdulilah rabbilcaalamiin dhaqaatiir baa timaado sharaf leh alxamdulilah waa nala baaray caruur iyo dad waaweyn rag iyo dumarba waa nala daaweeye maasha allah alxamdulilah daawo sharaf lahan qaadanay walaayada ayaana ku mahadsan khayr allah siiyo jasaakumullahu khayr ilaahay inaa xifdiyo fi dunyaa walaakhira daawada waa baahi zaa'id baa loo qaba alxamdulilah الحمد لله داوي وحبرشة وساكن لبضة وانا لسي الحمد لله رب العالمين لبضة نعم على سوق أنا دري ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله إلهي قولي إلهي قولي magacay guwaaraxmo oo joogto degmada afmudow gaar ahaan weelmaro maanta walaayada islaamiya waxay noo keentay daawo lacag la'aan ah taas oo ka faa'iidaysteen bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan leenahay alxamdulilaah uma alxamdulilaah marka xigta waxaan mahad celinaynaa walaayada si guud ahaan iyo si gaar ahaaneedba waxaan leeyahay allah subxaana watacaala markasta guulha siiyo mujaahidiinta bulshada ku dhaqan deegaanadan oo u riyaaqsan gurmadka ugu yimid maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo dhaqaatiirtan ka socotay maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa muujiyey farxadooda ku aadan daryeelka uu maamulkooda geliyey iyo ka warqabkooda xilli dhanka kale ay mujaahidiintu ku howlan yihiin ka hortaga iyo fashilinta dhagaraha cadowga allah arrinkaas oo aanan mujaahidiinta allaha fadligiis ka mashquulinin inay gacanta kale kaga warqabaan bulshada ay mas-uulka u yihiin kuwada taagta daran horey waxaa sidan oo kale dhaqaatiirtan ka socday maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose deeqa caafimaad ay u gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaana hoosaga degmooyinka dhoobley iyo xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiir maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka ceel bashiir ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
dowradan oo qayb ka ah dowraadka loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada gaar ahaan deegaanada u dhow degmooyinka uu cadowga heysta waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waxaana ka faa'iidaystay ganacsatada deegaanka ceel bashiir oo ka mida deegaanada hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada baay ganacsatada waxay dowladda ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah oo ay u baahnaayeen munaasabadii ganacsatada dowladda loogu soo xirayay waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay maktabka dacwada maamulka islaamiga deegaanka bisiqcadde odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale qaar ka mid a ganacsatada dowladda loo soo xiray oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey duruusta ay qaateen iyagoona sidoo kale soo bandhigay qaybo ka mid a casharadii ay dowladda ku qaateen alxamdulilah ano ana ganacsatada reer al bashiir insha allahu tacala aan kula dhahnin ka dhamaaday duruusul muhima kitaabka dhalaw ayaanin ka dhamaaday degmaba roogna markama dhahay saxbadiisi iyo khatankiisi kaa ka rogn insha allahu tacaala si marka markan ardayda siisi war anfahanki qaabki war anfahanki iyo markamay buu ahaa aga dhowrka qof markan adnay buu ahaa kitaabkii markamay dhahay ka tilmaama insha allah anoo ka bilaabo kow cali macallim cali magaagayna ah adarsi ustaadis darsigii saddexaad aqasaamu tawxiidi tawxiidki qeybiyaashay iyo wa aqasaamu shirki shirkid qeybiyaashay iyo bosya darsigii saddexaad bayaanu aqasaami tawxiidi aqasaamu tawxiid cadaayawshay wahiya balaka kusedow tawxiidkana dhankal dhahee saddex qaybood tawxiid rububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa wasifaat anoo ganacsatay reer bashir umada aqaal arab mukhtaar ibrahim cusmaan ba intaa kajeenin kaday shuruud salaati macnishay saado shuruudayaasha way buwa tiscatun waa sagaal waay awalan alislaamu ini shardi ahaad waay walcaqlu ini caqli ahaan shardi ahaad waay watamyiizu ini waa shaasoo waay raabic warafu lhadafi ini oo ori oo سعود السعاد حصل حداث يكم ذا لمبر شناد وإزالة النجاسة نجاسة ميلس كزور يكم ذا لمبر لي وستر العورة إني أعطي لعب سركم ذا وشعود السعاد ودخول الوقت لمبر سبب وقت إني قالوا شرداء لمبر سيدات واستقبال قبلتي قبل أنت إيش ذا بلو شرداء sansaarad waniyatu inay miisaanka la tahala maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka islaamiga ee deegaanka bisqacadeh ayaa maalmihii ugu dambeeyey sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu qabanaya bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada baay kuwaasoo u baahan in xilligan loo qabto dowraadka sharciga ah si ay u fahmaan dhagraha cadowga mahadsanid abu xasaan taliska kufaarta afrikaanta ayaa bandow kusoo rogay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkaasi noo haya bandowgan oo ay ku dhawaaqeen gaalada qaramada midoobay kuwooda ku sugan xerada xalane ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo saareen warqad ay ku muujinayeen cabsi ballaaran iyo argagax weyn oo ay gaaladaasi ka qabaan mujaahidiinta bariga afrika ee u dagaalamaya kornoqoshada shareecada islaamka warqadan ayaa gaalada qaramada midoobday ee uga digeen shaqaalahooda iyo saaxiibadooda caalamiga ah in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan iyadoo sababtu tahay in ay dhici karaan weeraro halis badan oo dhiig badani ku daata taas oo ay qorsheynayaan mujaahidiinta al-shabaab qoraalkan digniinta ah ee kasoo baxay kufaarta qaramada midoobay ayay ku sheegeen in ay suurtagal tahay in mujaahidiinta ay weeraradooda u adeegsan karaan diyaaradaha wax basaasa ee duuliyo la-aanta ah taas oo ay ku tilmaameen xaalad aad u khatar badan gabagabada qoraalkan ayaa waxaa awaamiir la duldhigay shaqaalaha iyo saraakiisha kufaarta iyo dabadhilifyadooda taas oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda habeenkii xaaladda bandowga ah ee la geliyey xerada xalane ayaa ka bilaabanaysa kowda agost lixda fiidnimo waxaana bandowgaas la geliyey xerada xalane iyo hareeraheeda kaas oo socon doona inta amniga sidiisa caadiga ahaa uu dib ugu soo laabanayo iyadoo cabsida la qaba ay tahay in diyaaradaha duuliyo la-aanta ahi ay fuliso weeraro argagixiso ama basaasid sidoo kale shaqaalaha u shaqeeya kufaartaas ayaa lagu wargeliyey in ay muujiyaan taxadar dheeri ah dhaqdhaqaaqana ay joojiyaan haddii ay dareemaan wax hawada ka soo socdana ay galaan goob adag iyo godadadooda dhulka hoostiisa uga qodan xerada xalana ayaa ah taliska ugu weyn ee kufaarta kusoo duushay soomaaliya oo laga hago mu'aamaraadaha iyo dabindaabyada muslimiinta bariga afrika waa xarun mudan in laga dhigo kuwa saqafyadeedu kala haadeen kufaarta degtayna jaxiimo looga dhigo oo aan midna laga reebin waa sida aynu allah ka rajaynayno ciidamada kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee calooshood u shaqaystayaasha kusoo duulay dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya ayaa ilaalinta xerada xalane iyo xeendaafkeeda lagu siiyaa mushaaraad fara badan marna cadowgaas ka maraysan oo kama nabadgelin walwalka iyo walbahaarka uu ku hayo weerarada mujaahidiinta iyadoo dhowr jeer howlgallo kala duwan oo ay mujaahidiintu halkaas ka fuliyeen ay ku dileen askar iyo saraakiil caddaan calooshood u shaqaystayaal ah kuwaas oo dhibaato ku hayay bulshada muslimiintaha ee bariga afrika mahadsanid rabbaani horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada jawla ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka cabdiraxiim sheekh cali masaajidda ku yaala degmada jowla ayaa waxaa ka soconaya xalaqaadka cilmiga sharciga ah waxaana ka faa'iidaysanaya shucuubta muslimiinta ee ku nool magaalada barashada cilmiga ayaa si dardar leh uga soconaysa masaajidda magaaladaas waxaan booqannay qaar ka mid ah masaajidda degmada jowle oo xilligaasi ay ka soconayeen duruuso kala duwan sida axaadiidta iyo tafsiirka qur'aanka kariimka sheekh xasan shiikhow oo akhrinaya dersiga xadiidka ah ayaan ku booqannay masjidka alraxma وعن عدي بن حاتم waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال inuu yiri ذكر النبي nabigu wuxuu sheegay صلى الله عليه وسلم النار ayuu ka warramay nabigu fatacawada minhaa ilaahay buu ka megan galay wa ashaaxa biwajhi wejigiisiina waa uu fageeyey gadaal buu isu jacariiriyey sidii yacni naartii baa ku soo dhowaatay markaasuu gadaal nabigu isu jacariiriye weye uma dakara naara misna naartii buu ka sheekeeyey fatacawada minhaa ilaahay buu ka megan galay wa ashaaxa misna wuu fogeeyey biwajhi wejigiisii qaala shucbatu wuxuu idhi amaa maratayni laba kol falaa ashuku ku shakin maayo inuu inta naarta ka sheekeeyey wejigiisa uu dadbay nabigu gadaal u dhigay uma dakara naara maratayni falaa ashuku uma qaala wuxuu idhi itaqu naara war naarta iska jira walow bishiqi tamratin timir dillaaciisba aad sadaqaydeena wey min kasbin dayibin ka ahaaday fain lam tajid haddii aadan helayn wax aad sadaqaydo fa bikalimatin eray uga dhowrso naarta kalimadaasoo dayibatin wanaagsan hadal wanaagsan ku hadal yusaabu calayka wey waa lagaa sawaabinayaa sidoo kale waxaan booqanay masjidka alnuur oo isna ka socda dersiga tafsiirka qur'aanka kariimka ah qoolkii alle weylun halaag iyo waadi naareed baa waxaa u sugnaatay likulli mid kasta oo humazatin durid badan oo xam badan lumazatin ceewayn badan alladii iyo kii jamaca kulmiyey maalan maal oo wacadadahu tirtiriyey oo sekadii waajibkii ka bixin waayey yaxsabu wuxuu u malaynayaa anna maalahu maalkiisa inuu akhladahu waarina kallaa warhoy arrinkaa ka joogu buu ilaahay leeyay kallaa warhoy ka jooga layumbadanna laba laahiye yumbadanna walle waxaan ku tuuri doonnaa oo aan ku tuuri doonnaa filxudamati burburisada dhexdeeda naarta wax jajabisa oo qarribta qofka la gelsho ayaan dhexgelinaynaa yaa la gelinaya marka dadka xanta ehelku ah oo dumarka leh oo ragga leh oo sidaa wax u jafa ayaa la geynaa buu leeyahy maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa doonaya ka xaqabtiridda baahida cilmiga ay u qabaan dadka muslimiinta ah mahadsaned cabdiraxiin warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh